بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أي mahadoo idil ay u sugnaatay fi dunya waalaakhira marka hore waxyaalo ruuxa muslimkaa aan madmadow haba yaraatee inuusan ka gelin ay tahay ayaan isku baraarujinaynaa in sha allahu tacaala sida haddii lagu yidhaahdo yaa abuuray makhluuqaadka kuwaan arkayna iyo kuwaanan arkaynba allah ayaa abuuran leeda allahu khaaliqu kuli shay sidoo kale yaa iskale haddii lagu yidhaah su-aasha jawaabteeda way ku fududdahay yaa iskale allah walahu kulu shay yaa maamula allah subxaanahu wa tacaala bal lilaahi اlamru jamiica qul ina almra kulluhu lilah qul ina almra kullahu lilah arrinkaas markii uu kuu caddaado alxamdu lilaahi waa noo cad yahay waxaa la rabaa in aad ka dawowdo yaa ay tahay inuu yidhaaho waxaanaa waxaanaa xaqa waxaanaa baatila waxaanaa xalaala waxaanaa xaraama waxaanaa xasan oo wanaagsan waxaanaa qabiixa oo xun waxaanaa saxiixa waxaanaa faasida yaa ay tahay taladaas yaa iskale allah kale yaa iskale subxaanahu wa tacaala wa tamat kalimatu rabbik sidqa wacadla laa mubadila likalimaatih watamat kalimaatu rabbika sidqa wacadla laa mubadila likalimaatih taasna waa midda labaad adigoo marka halkaa ka ambaqaadaysid adduunka hadda aada joogto iyo aakhirada aada k ku sii socoto yaa ay tahay inay kaaga taalo bixiyaan talada aan tala lagbarbar dhigin yaa ka bixinay allah subxaanahu wa tacaala asaa waxaana xaqaya waxaana baadil asaa ku dhaxay taladaas xagay ku mala telan taha marka taladaa warkaa alle ee alla ku leeyahay waxaanaa saxa waxaanaa qalada waxaanaa xaqa waxaanaa baatila uu ku leeyahay xagee loogu hagaaga alqur'aan اlkariim waa warkii alla subxaanaه wa tacaala boqol iyo toban iyo afar suuradood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu deeqay asigaasaa marka aada la tashanaysaa la taliye asaad ka dhigaysaa qur-aanka mustashaar ma taqaani la taliyi aada leedahay yaa col ilaah jawaabta asaa ku siihay yaa saaxiib ilaah jawaabta asaa ku siihay kulli noloshoo dhan fi dunyaa waalaakhira taladii oo dhammaystira halkaasay kugu taalla taa horta waa inay lama taabtaan agtaada ku noqoto ruux muslimaba haddaata oo waaba nahay muslimiine laakiin waa inaad ka jawaabi kartaa su-aalahaas hadda aan dhahnay ama aan horumarinay oo si cad ay kugu yaalaan halkaa marka annagoo ka anba qaadayna nicamka aan haysanno maxaa ugu weyn waxaan nicmo haysanno o dhan yaa yaa noogu nicmeeyey allah yaa warbixintaas dhiiba allaa dhiiba wamaa bikum min nicmati fa min allah in badanna way xafisantaha bixamd illah waxaa la mida nicamkaas waxaan tiri karna ma yihiin may wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamkaas marka maxaa ugu weyn xoo xoolaha iyo caruurta iyo waxyaalo badan waa nicam soo ma nicamkaasoo dhan waxaa ugu weyn sida alla yidhi qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qul dadka ku dheh suuratu yunus aayadda ku jirta waay bifadli illaahi deeqda alle iyo wa biraxmati allah naxariistiisa fabidaalika kaas oo labada shaya falyafraxuu dadku ha ku farxaan huwa khayru mima yajmacuun kaasaa ka khayr badan dadku waxay ururinayaan xoogaa aada maaragtay xoolaha haddaad heshayso adugu faraxsanta soo maarka waa lagu farxa warun laakiin waxaa ka khayr badan sida alla go-aamiyey fadliga alle ee naxariista alle fadliga alle maxaa looga jeedaa aayaddan naxariista adlase maxaa looga jeedaa waxaa ka sugnaaday rag saxaabada ka mida ridwaan ullahi calayhim inay ku fasireen fadliga alle aayaddan alislaam raxmadda allena ay ku fasireen halkan alqur'aan limaada alcidaau lilqur'aani wa ahlihi waa tii cunwaanku ahay mugta iyo alqur'aan alqur'aan iyo ahl alqur'aan waxaa sidoo kale alla yidhi wadkuruu nicmat allahi calaykum wma anzla عalaykum min alkitaabi wاlxikma yacidukum bih fi suurati اlbaqara wadkuruu nicmat allah deeqda ilaahay xusuusta calaykum warkiina u nicmeya ha ka dhacsanaana mar walba xusa nicmadaas maxay ku fasireen nicmat اlislaam sida ibnu jariir itabari aad ka helaysa raximah اllahu tacaala wma anzla calaykum min alkitaabi wاlxikma wixii alla korkiina kusoo dejiyene xusuusnaado ha ka dhacsanaana oo maxay yihiin min alkitaabi waa kitaabka qur-aanka iyo walxikma waa sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaad ka qaadanaysaa limaada alcidaau lilqur'aani wa ahlih qur-aanka marka la sheego sunadu kama harto sunadu kama harto wamaa anzalnaa alayka wamaa anzalnaa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas ma nuzila ilayhim iyo wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ila litubayina lahum qur-aanka markii la sheego sunnadu kama harto taana waa inaan fahanno annagoo marka halkaa ka anba qaadayna nicamka aan haysano waxaa ugu weyn nicmat اlislaam maxaa xiga nicmat اlqur'aan waxa la isku haystaxay yihiin marka waxaan adduunne xasilooni ku heli lahayn oo qalbigeenu ku degi lahay alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub dad badana waxay ku leeyihiin akhay waxa waaye muslimiinta degaanadooda deg deganaan ma leh adduunka dhammaan deganaan lahayn gaalo waddamadooda iyo wixii raacayba deganaan ma leh ayaga laftoodu dhulku inuu nabad yahay haddaad moodo halkaanay ka gubanayaan oo qubqacdu ka socota waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan deganaan wax la yidhaha ayagu waa kala fog yihiin adigu laakiin waa degan tahay madaaficiyo xoogaa ha lagu soo raro laakiin saad u hurdaysa kaa la aragay saad u xasiloon tahay aladiina aamanuu watطma'inu quluubuhum bidikri اllah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub deganaanta halkan waayo jirka maaha kuwa hadda waa degana dhahay waa kuwa ayagu alxaqu اlakhiir lilinsaan waa kuwa dhahay waa inuu sida ugu fududa leesu dilo xaqaas waa inuu helo kulaha ruux isdilaya kaanahu yaruux ilى اljana wahuwa fi lxaqiiqati yaruux ilى الnaar maadaama kafira ninkii waqaala rajulu muminu min ali fircawna maxau iri yaa qawmi inamaa hadihi اlxayaaةu dunya mataacun u iri adduunkan waa wax yaroo ku meelgaar deganaantu intay jirtaa u iri wa ina alaakhirata hiya daaru اlqaraar meel negi waa mahaas qofkii meel wanaagsan ka hela marka horta taas waan isku baraaruji geliyaynaa oo dadka wax badana dhegaha lagaaga afuufaahoo qaladahe qur-aanka dhegayso waidaa quri'a alqur'aanu faاstamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun xadiidka dhegayso yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalikum antum laa tashcuruun wa antum laa tashcuruun annagoo marka halkaa ka anba qaadayna ee necmo o dhan annagu haysano rajada adduunka deganaantaad haysato iyo bacdalmowt rajadaad leedahay waxaad ku haysata xayi waa alislaam huwa alqur'aan sooma xoolahan intaa looga tegaa walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum isbahaysiyaalka iyo mahanay ku dhan tahay laakiin waxa kaliyahoo aakhira haddaad tagto xafiiska ugu horeeya ama meesha ugu horeyso lagugu qaabilaayo su-aalaha lagu saalaa man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka intaas haddaad ka jawaabtane ina alabraara la fii naciimin maqlaysa soo ma hadda aan maqlayna maqribka imaamkana dushiyahay jazaahu llahu cana khayra ruuxii saddexdaas ku dhacane g a d ha kamid ahdo hadduu rabo wax uu ku dheefaayo male wa ina alfujaara la fii jaxiim war warbixinta alleya fabiأyi xadiiثi bacda allahi waayaatihi yu'minuun horta hawshu halkaasay ka dhaqaaqaysaa waa inaan la soconnaa bal cunwaankan limaada alcidaa waa maxaa u sababa colaadan lil lilqur'aani wa ahlihi qur-aanka ee dadka la xejinaayo lagu haayo yaase ku haayo horta waxay tahay intaanan bal cadowgaas qeexan gaarin cadowgan ka boodaynaa jiro halkaan ku jira annagaaba col ku ah qur-aanka annagaa col la ah soo ma ya qur-aankiya col ah gaaladiya col ah adigu amaad col la taha ama ma iska hubis ya hadda ka hor odayaa waxau ri maog tahay allahuma ahlik ilkafar maxau ri damir acdaa'aka acdaaa diini anugu kollay aamiin dhihi maayo wuri ilaahu acdaaa diin gamka sii markii la yidhaah anugu kollay aamiin isku dhihi maayo wuri walxaan isku oga ya sababto haddaan acdaau diin anigu ahay ka war anugu oo waxaan ku taalayni mukhaalafaad badanaan sameeyahu hadda u fiirso adaa cadowa mar haddaad adigu mukhaalafaad samaynayso ood adigu diintii garab marayso ood adigu qur-aankii garab marayso ood xadiidkii garab marayso laftaadu colaadda qaybaad uga jirtaa laakiin nisbadu intay la egta hadhe adugu iska fiiri baasha colaadda waaweyn oo boqol kiiba boqol u imaanaynaa laakiin kuwo kale oo weliba la rabo in nisbadoodu maalinba meel marto ogow inay ilaan macaasida laftooda soo dhibaato ma inaan ogaanaa laga maarmaan saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyadoo nabi maxamed alayhi salaatu salaam hogaaminaya qaswatu uxud sooma maqlina mukhaalafay sameeye qur-aanka ayagaa khilaafeen soo maa qur-aanku ilaan waa xisnulxasiin islaamnimadu waa dhufays kuu oodan waayo dhufayska haddaad meel ka dhaawacdo xabadihiisoo shub maayoon istaag lahayn oo khuduwaadka shaydaanka iyo wasaawistiisii ah soo kuu soo gudbi maayan ilaan meelaad bulkeeti ka bixisay soo maha ama meelaad waxaad ka bixisay wax yaroo ku daarsanay waa kugu taallaa bahasho nab caacdaada yareysa in yar kadib oo saxaabada ridwan aleyh mukhaalafaday sameyn maxay ilahi maxau yihi ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani inama istazallahum shaydaanu limaada bibacdi maa kasabuu istazallahum shaydaan waa saxaabadii hadde ridwan ullahi aleyh marka ragga islaamka maanta usoo jeedoo nafya maal ku bixiyaya laftoodu meeshaas amay colaada qod uga jiraan isweydi adugu a isweydi saxaabadu way cabsan jireen ridwan ullahi aleyh ayagoo ilaahay ugu bishaareeyey janno ay haddana waxay dhihi jireen makraga ilahay kama aamin hay dhihi jireen illa waa aayaddii mogtaha falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun inahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun marka bayna alkhawfi waraja inaad noqotaa colkaas marka annaga lafteen allah naga baxsho ilaan meelo badanaad maaga biyo cabaal raadi markaasaa laga yaabaa inaad qayb badan ku tagto marka laakiin cadowga rasmiga waa ka hadda nimankan gaalada nooc walboy tahay iyo munaafiqiintu waa isku barnaamij waay isku barnaamij waay qur-aanka lagama karo marka looma dhawey karo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma maqli karaan sunno ma maqli karaan wax haysta ma maqli karaan maxaa u sababa hadda bal aan fiirina in sha allahu tacaala qur-aanka laftiisu waxa uu ka yidhi meel kale caawa ma aadayna in sha allahu tacaala bal aayadaha qur-aanka iyo waxyaalaha aan intaan hadda waktigaysana ka gaarno kow horta qur-aanku wuxuu yahay yahdii ilaa rushdi waay rushdigu u hanuuniyaha rushdigu waa waa gayiga didkiisa waa rushdi iyo gayi wa iska soo horjeedaan wan yaruu sabiila algay sabiila algay iyo sabiila rushdi soo maarka jinki markay dhagaysteen sida alla noo warrama maxay yidhaahdeen inaa samicnaa qur'aana cajaban muxuu qabana yahdii ilaa rushdi gaaladuna maxay yihiin waa sufaha oo safahay baadilkay wadaan maalin walba ee sawirnimo iyo seegseegnimo ayay dadka ku agaasimaan qur-aankina muxuu ku agaasimaa rushdi arki ma karaan marka maxaa yeelay meeshay iyagu u socdaan meelaan ahayn oo dadku agaasima wixii marka ay qabteen oo dhan ayuu wuxuu ka dhigaa mid burburinaya ma aqbali karaan marka sabiila rushdi qur-aan ku agaasima sooma ayaguna maxay rabaan sabiila algayi dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kanuu canha gaafiliina suurat alacraaf soo mahay qur-aanku sidoo kale aayaddaas halkaasaan kuj ku daynana in sha allahu tacala bal si fiican tafasiirta iyo qur-aanku waa sida waxaa kaloo qur-aanku ilaahay ka warrama qur-aanku waa xaq waxay iyagu wataana waa baatil qur-aanku wuxuu marka hore kuu casharka uu kuu bilaabayo waa waxdaaniyat llahi waay subxaana wa tacala qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ayaguna maxay wataan baatilay wataan ila waatiya dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albaatil baatil iyo xaq marka ma wada shaqay karaa bal naqdifu bilxaqi cala albaatil qadafa ma taqaan qadaf qadiifat lhaawan iyo waata le mogta hoobiyaha gantaalaha hoobiya idan marka qur-aanku marka aayadihiisa la akriyo waa gantaal alla tuuraayo baadil kaymaha ku haayaan ow ku tuuraa bal naqdifu bilxaqi xaqu muxuu yahay waa qur-aanki waladii unzila ilayka min rabbika alxaqu soo maha cala albaatil baadilka wax allaala wax adduunka hadda ijtihaadaadkoodii ka ugu dambeeya khulaasadii ilbaxnimadii ugu dambayso orjinaalka adoo birimada ahayd waa dimuqraadiyaydi ma garateen waana makhluuq la caabudayo khaaliqi lama caabudo waad ogtihiin diinta islaamkana macbuudkuyou yahay allah dimuqraadiyadane makhluuqa la caabudaa ama ha loo bixiyo sharci dejin ama hal odayo keligii bahasha babisaanay ha noqoto adigu hayr allahi u lakum diinikum weli diini wax shaqa isku lama soo ma dadaa xoogaa iswaafaji maaga laakiin waa ku xiiqeen maxaa yaele makhluuq wixii ilaah ka dhigi maagaya waa daalayan mogta weligiina qama inay alla addoon u dhaqnaada aa dhaafaysa maahine adigu kii ka dhigi mana waa ku xiiqe noolow noolow si adugu wado marka dambe waa dhimaha ya ya baaqi naqaaya alxayu aladi laa yamuut marka baadilki aan kugemin cala albatili waxau ku sameeya marka fayadmaquhu madaxau ka kala tuura waa bishaaqa faidaa huwa zaahiqu waa nafbaxa baadilkoodii dunida intaas maalka ku bixiyaan nafbaxo waay haddaad aayadaha ku akriso qur-aanka marka inay jeexjeexaan muskul ku ridaan wax uuna ay ku sameeyaan waaba nacaanba arki ma garaan soo ma sababtu wax kastay sameyn ebaruu ka dhiga waxay tiyatii soo tababaraayeen oy dhahayeen tababarkii ugu dambeeyaa la siiyey in yaroo qur-aanka akrisataa ka raayo wayse cerya dhul bay ka joogi laha asay leeyiin waa soo batow haya xagay ka sooba warshadee soo saaro wayse warshadaan soo saaraysa idinku wax ma reebana oo si dadban si toosaba u dili maagteen iqtuluu abna'a aladiina aamanuu wiilasheenni waa laayeen kuwa yunaskay u sameeyeen markaasaa waxaa leeya waa aqoon-yahan ibliisowna arda u yahay asaatidadiisu waa shaayaad waa gaaladii soo ma markaad nabi maxamed alayhi salatu slam iyo khulafaa urashidiin u sheegto waa duda asuu leehay ninka taa wax asbaaddaasana gillow aryaa waa dadeed maraweysa waayahay aqoon-yahanimadaada aqoon-yahana alla aqaani maa taha oon aakhiro aqoonin yaana idinku fogeyne taasne waxay ula col yihiin qaybay ka tahay waxaa labaysa qur-aanku muxuu yahay dadkau mugdiyada ka bixina asoo u bixina nuurka litukrija annaasa min adulumaati ila nuur ayaguna ma rabaan maxaa yel ayagu waxay ka bixiyaan dadka nuurkay ka bixiyaan asigi waxay geliyaan ظulumaadka wاladiina kafaruu awliyaءhum الطaaguutu yukrijuunahum min الnuuri ilى ظulumaat shaqadoodiiu kansalka dhigaa ma rabaan marka waa inay jeexjeexaan oy ku saxaroodaan saxaro heer magaalkaa yaqaan heer baadiyaha xaar iyo ban iya la yidhaha ilaa ayagu ma yaqaanin kelimaad yaryar mogta ya waa jahwariya marka waxa keenaya colaadda noocaasaa ka mid waxaa kaloo ka mid a qur-aanku wuxuu ku wena lilatii hi aqwam sidii aayaddii marka hore aan ku bilow ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ayaguna dadka xaggay u wadaan waa fircawnkoodii meesha u wada wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad iyow leeya xagguu sabiila rashaad ku wadaa yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati faawradahum naara ila lakaasu uu sii wadaa wadadii caddeed cagta saartay ku carraabay ku idhihi jiray waa ilmihii faraacinada moogta xagee loo caraabiyu haya hoog iyo balaayo dhalinyarada sooma gaara laakiin odayaalkaa fahmaya barnaamijkaas alxamdu lilah dha adaan ilaahay idin tusin waxaas ya adaa aragta miya geer maana dhaha arg marka waxa haddaba maaragtay la rabo in la fahmo qur-aanka waxa lagula diriraayo waxaasuu ka hadlaho lilatiyaqmu ka hanuun ayaguna xaggay u wadaan dadka jidkaas oo hanuunkaba ma ogolaba qaala fabima aqwaytanii laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim waa jidkay dadka ka duwaayeen waa hadda tusaale uun aan soo qaadqaadayna aayada waxaa kaloo qur-aanka lagu yaqaanaa waa basaa'ir waa indhahaagi xaq iyo baadil aad ku kala arki laheed qad jaaءakum basaa'iru min rabbikum faman absara falinafsih waman camiya facalayha qur-aanku waa indho wixii ka soo horana maxuu yahay waa indho la-aan soo ma haddee indhihii ayagu dadki inay indha tiraana qur-aankana indhahu u fiiqaa waa inay marka la dagaalama qur-aanka anaan ka joogi weyne a ay marka ku maaragtay saxaroodaan ermagaalkan aan warkooda raacayna xoogaa hada basaa'iru min rabbikum soo mahayn wa hudan wa raxma soo mahayn qur-aanku waa caafimaad yaa ayuha annaasu qad jaaءatkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaء lima fi suduur ma fi suduuri waa laabta fainaha laa tacma absaaru walakin tacma quluub alatii fi suduur ayagu waxay wadtaanna maxay yihin marad waa qandho aidis waayo dadka inay ku shubaan ay rabaan ma garate taasne waxay keenaya inay la colaytamaan sababtu waxay wataan oo kasoo horjeedaa soo ma qur-aanku haddana waxaa ka mid a qayimun waaye kutubtii oo dhan asaa qayimka qayimka ma taqaanin ilmaha agoonta ninka u taagan ama ruuxa u taagano manaaficda na iyo waxyaalaha dheefta lana u agaasimayo waxyaalaha dhib kalena ka agaasimaa la yidhaha soo ma taqaanin qayim lyatiim qur-aanku waa qayim alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwaja qayima qayimka waxaa laga wadaa kutubtao dhan wixii qalad wixii lagu kordhiyey wixii tabdiil lagu sameeyey taqyiir lagu sameeyey taxriif lagu sameeyey asigaa halbeeg aho wixii oo dhan oo sheegaayo qaladka lagu sameeyey marka ma garate arki ma karaan marka wixii kasoo heran ada waaba nasakay mogta wixii waxaa ka mida taasaa ka mid qur-aanka waxaa ka mid a muslimiinta u dhaxalkoodu yahay ayaw kuma jiraan dhaxalka uma awrahna alkitaaba aladina istafayna min cibaadina hadihi اlumma dhaxalkii waay culamaa waratu lambiya soo mahayn haddee ayagu kuma jiraan marka maadaama ayagu ay dhaxal la-aan yihiin oo aysan waxba haysan nicmadaan arki ma karaan saa darteeda waa inay jeexjeexaan oy musqulaha ku ridaanoo ay ku saxaroodaan intaas waxa waaye xaa ku raacaya gaalada oy qur-aanka saan u yeelaya ahalkiisana haddee waxay ku dhigaan waad arkayseenoo meel walba in lagula dirira waa ujeedi laakiin hadda qur-aankaan ka hadlayna ahlu qur-aan waa dadka raba inay danqadaan waay meeshaas markaan joogo hadda dhulkan qur-aanka lagula dheelay amaan ma ka jira amaan waa ka jira maxaa dhacay ammaan waa ka jira laakiin waa ammaan gaalowa dimuqraadiyada iyo yani gaalnimada markaan soo koobaa ku nabadgelaysa laakiin islaamnima ku nabadgelima saa darteeda dadkii aaday ama dadkii uun maaratay wax kasta ha ku qaadaaneen waa maalin walba waa la xanuujiha mar masjidkiiyaa lagu xaadhaa mar kitaabkiiyaa la jarjaraa waa xanuunsanaya marka adugu soo xanuun ma hayo halkaad joogtaad ku xanuunsanaha ka warran qofka halkii joog soo kama daro haddii wax qur-aanka kamida inuu dhaqangeliyahay laga dareemane waa lala dirida idan ammaankama jiro sida ayagaba inta ammaankooda uusan u aalin gaalada inta ammaan umalin maxaa yeelay wixii ayagu ay rabeen oo dimuqraadiyada iyo eber waa leeya kufri waayo alale ammaan ma leha leya meeshaan ammaankeeda intii laga sugaayo bal meelo kalea lasoo meermeera annagana xagga ammaan male maxaa yaele qur-aankiyaa lagu saxarooha ya soo ma ammaan kuma heysid adugun ammaankaaga garo marka asugu ammaankiisii waa yaqaanaahe waxa barnaamijka ka dhacsan yaha waaye oo laakiin hadda wax soo gelgalow haayaan aayadihii iyo ha hadda ka hor a wada la yidhi mogtahay aw shecra marka wuxu uri waraaci shaati yaxmi di'ba minha fakayfa ida rucaatu lahaa di'aabun iriga ninka ilaaliha wuxuu ka ilaalihayey waa weerka iriga laaya ee ka warran haddii weerka erigii la raacsho ya caalamulislaami maanta dowladaha ka dhisan waa baranjiyo ama faracyo gaalo soo ma waxa ammaanka ka sugaya yihiin waa barnaamijka gaaladu keentay dadkii ayagu ay usoo tababarteen waay idan marka haddaad islaamkiina rabto inaad ku haysato ammaankaas aada sheeganaysana gaala ammaankay soo jaangayso ou yahay weeraad eri raaciyo weyse asaad leedaha kitaabkii ku saxarooda inkaar qaba war waa soo darsana soo ma darsane adaa soo darsatay oo muslimku waa yaqiin gaal wuxuu yahay laakiin adaa aanta ayaanta ka dhacay barnaamijka islaamka oo habac ku gala asaad waxaad moodaa gaalada inay akhyaar tahay ya waa ninkiiyo yidhi oo kale weerku eriga lay haaye balaaya ku dhacday oo wax shaqadiisa inuu eriga laayo waxanayn miya ya gaalku inuu kitaaba ku saxaroodo gubo oo wax ka sheego sixir waayo mar yidhaha junuun waayo ou yidhaha asaadiir lawalin waxuu ku gaalooba wax kala maaha moogta isku habaraanaha gaalka iyo maaratay annaga soo ma wuxuu ku gaalooba allow diiday warkii allena waa diiday soo ma dee intaasuu ku gaaloobay adigu ma akhyaarad uma leeyahays waa adiga dhahaysid nimanka waa soo darsadeen soo ma darsan waa shaqadoodii qabsadeen ee adaa si habac kuu galee bal xoogaa hadda muxaadaraadkan marka la qabaayo waa ogyihiin dadku in badan oo kamid a laakiin dad badanaa la rabaa bal xoogaa in waxaa la yidhaha yutraqu alxadiidu maadaama saakinan birta waxaa la tumaa intay kulushax dhacdada intay dhacdaa la rabaa in loo jeedo muxaadaraadka la yidhaha haa ma aragtay gaalada xaggeeda aada sii socoto shala markii loo qaxayana maxay samaynaayeen waxay samaynaayeen kitaabka ku roogsay ku leeyihiin haddii aad waa lees imtixaana imtixaan laskama qaado ma jiro marka gaalada loo dhoofayo waa ognahay hadda inta kii la soo naqana waa kii gorba kitaabaka ku roogsan la yidhi haddana waxaa leeyahay hawshii lafteeda soo cosboonay si halagu arkay ya waa barnaami shuruuddii laga rabay qayb ka tahay waxaa kaloo la rabaa marka inaad fahanto adigu waa un weer weer dadka eri jirkaa yaqaano baadiyaha dadka joogi jira geed erigu eber ka dhiga xataa hadduuna cuni waska layha asu nag kusiiya adarka erigii waa bilqan gaaladu marka waa shaqadoodu waa saas maxay laha marba hadday gaalo noqdeen waa shaqadoodiyaaba saas ma garat taas marka waxa gaalo ku raaca inay kitaabka ku saxaroodaan oy jarjaraan oo colka ay u qabaan ay sidaa u muujiyaan asbaabahaasaa qaybkaa waana qur-aanka un intaan soo qaadan asababka labaad oo qur-aanka ay u jarjaraan maxuu yahay qur-aanku ayagow ka waramaa adigii hadda waa faruurye iyo malab kuu marsadaa dowladaha horu maray g eight-ka twenty eight-ka iyo balaayo iyo kugu akriyaan wadamada horuu maray heer galbeedka gaalo lama yidhaha maogidino wax kaala dhihi kara in yar waayo maahine gaalo lama yidhaha hayr almuslimiin ayaa la yidhaha qur-aanku marka wuxuu ka waramaa dabaa'icooda oo wuxuu leeyahay bani aadam karaama leh oo ilaahay karaamadow sii haystaba maaha gaaladu karaamadii waa waa ka dhaceen asfala saafiliin ay noqdeen asfala uma radadnaahu asfala saafiliin intii hoosay uhooseysay hooseyn badayi maxaa kalou leeyahay am taxsibu ana akharahum yasmacuuna aw yacqiluuna in hum ilaa kal ancaami nimanki horuu maray ancaam haddii la yidhaaho geeli eryey lamid yihiin qur-aanka dhahay ma ma dhaafi karaa waxay leeyihiin kan in towba yaallo bes waay maxaan horumar ka sheegaynaa waaba kanoo kale caamiya taale eeyow la mid yahay eeyow la mid yahay qofka aayadihii ilaahay diiday famathaluhu kamathali اlkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dalika mathalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaatina qur-aankan waa in lagu saxaroodo la ihaaneeyay leeyihin sababta waa kaaso eeyow nagu sheega muslimka waxay naga aaminsan yihiinoo xun waxa ku tirtirsiiya waa qur-aanka saa darteeda xoolay naga raadiyo kastoo nagu sheegay telefishin kastoo ka lacaamay haystaa ilmaha xafisan ma garat ka mathali kelbiyay haystaan ka mathalil ximaariyay haystaan qur-aankan mar arki karnay leeyihin marka sharo dawaabiyay haystaan inta alla abuuray uxun yihiin mujeda dameeray lamidii kaanahum xumurun mustanfira waxaasoo ilahay muxuu u caddayaa wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin wax kasta hadday kugu akriyaan waa idin aqaanaad leedahay yaa kuu akriyay dowladaas yaa kuu dhigo kuleey dugsiga qur-aanka soo barta mas gaal horta adigu ma tahay ya waa isku rafaadsannaha marka hadda ka hor waxaa istiin idaacadda b b c da oo idaacadda kirishtaanka midaa wuxuu yihi gaaladaw dhihi maa midki meesha joogo oo hebel hebel la dhahayay hadde magaciisa waa taqaanaan uma leeyahay odoga ka ahay wuxuu yihi maya heer galbeedka dheh kulaha gaalada haddayna heer galbeedka dheh wiilkan xoogaa hadda dawro loo dhigo hayo xagga lagu birihayo oo iftiinka laga baxsho maayana waxaa dareemaya inuu xoogaa gaaladii iyo la bara biriga horo oo dugsiya soo mara ma gare marka waxaa ka mid ah oo sabab kala ah qur-aanka waxay ku necab yihiin tilmaamahoodii oo kala dhigdhiga mufasala inayna dad ahayn oo haddaad la tacaamulayso ayna dadba ahayn ay yihiin kalan caami ka mathali lkelbi ka mathali lximaari kaanahum xumuuru mustanfira shara lbariya shara dawaabi yacni aakhirana waquuduha annaasu walxijaaratu dhagax iyo ayagaa meel laisla geeyaha dadba mahaba qu anfusikum alikum naaran waquuduha annaasu walxijaaratu soo mahayn taasna waa midda labaadoo ma arki karaanoo waxay leeyihiin qur-aanka annagana xaa naga jira marka mataqaani waxaa naga jira xoogaa dhalahiyo samaysteen yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can akhratihum gaafiluuna waaye waxay sameeyeen nalal iyo xoogaa dhalaho biyo iyo ilaahay maaragtay inta ugu nicmay u sakhiray iska adeegsadeen asay dayaarado iyo tareenno iyo kombyuutaro iyo taleefonay samaysteen iyo xoogaa maaragtay dadko markii maaluxoonta le waa la qalaa tumalnimadaasay baahashi tuulay dhisteen tuulooyinay dhisteen waxay yidhaheen marka waa kan adawaatu tarfiih qad wafarnaaha lakum de waxaan nahnay baahashaan aniguna kama maarane waa sidee baahashaan waxay yidhaheen nimankii sameeyey waa niman alla diidica oo aakhira diidica haddaad rabtaan qaabkaan u naalaad u naalaysiin ilaahaad ku kufrinaysiin muslimkaad dilaysiin waad dhilaysaysiin wixii cibaaduraxmaan ilaahay kuma tilmaana yidhi o dhan aad sameynaysiin waladina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaabu waxay yidhaahdeen alaabtan haddaad rabtiin tafaariiq la yeelimaa waa laysku jumlayha waa isku qaadaysiin gaalnimada iyo dimuqraadiyada iyo gaalnimada dimuqraadiyada way qaadin ayagu marka taasna waa ka maarmi la-naho waxaan leenahay waa run niman xun waayo laakiin haddee noloshiia jirta meesha sheek kastaba wuxuu ku leeya waa lagu qasban yahay in yaroo alla unaxariistay maahin in yaroo alla unaxariistay maahine waa lagu qasban yahay ad maqleen war yaa igu qasbay muhaajiriin iyo ansaar ayagoo arkaayay ka tageen noloshii maahan lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim kuwaas lasoo raacdeeyey soo dhaweeyeen ansaaruna ase waxay yihiin soo dhawaada adduunkana haydna dirasana daaratiyo noo imaada annagaa dhulkeena kusoo dhawaada annagaa idin difaacayna intii gabaru naga dambayso nabiga alayhi salatu slaam iyo asxaabtay ku leeyihin ridwan ullahi alayh ayib mas'alada oo haddaan soo koobo taasina waa masalada labaad mas'alada saddexaad oo iyaduna khatarta ah waxaa ka mid ah nimanka gaaleed qur-aanka arki ma karaan waat waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin tacrifu fii wujuuhi aladiina kafaruu almunkara yakaaduuna yastuuna biladiina yatluuna calayhim aayaatina inay ku boodaanayba ku sigaayaan kuwa aayadaha ku akriyaya waa necab yihin mogta markaasaa ilahi wuxuu leeyahay wax ka xun ma idiin sheegaa annaaru wacadaha allahu aladiina kafaruu aayaddii kale waateeda wain yakaadu ladiina kafaruu wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun dadka saxaabadii way fahamsanayen ridwan alayhim waxaan laakiin annaga mushkilada gaaladii aan la dhaqana ma ogtaha ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiirun fitnadii weyneydaa timid maxaa yaele muslimna inuu muslim la dagaal raba gaalne inuu gaal la dego lama daarood kala lahadaa ilan gaaladu waa niman yani cudurkii gaalnimada ahu jahanamo lagu gelaayay qabaan waa la karantiila mogta daaraa la siiha looma diri karo ilaa qolo dacwada soo usoo sheegaysa maahine oo soo daweeyaysa oo dhaqaatiira maahine qolo kale looma lama digi karaa haddee barnaamijka meelo badan u leeyahay laakiin waxay ku nacaan waxaa ka mid a ilaahay wuxuu fara dagaalka lala dagaalamo la dagaalama sooma dhihin ilaahay faqtulu lmushrikiin gaalada dilow iyo yidhi faqtulu aw wuxuu yihi kadalika jazaa lkaafiriina gaalada abaalkooda caynkaas waa in nag laga dhigo nag ka dhiga waa og yihiin marka ayaan maxay yidhiheen moxamed ase awalu irhaabiyiin ahay yidhihin mogta ya culimmada islaamka qaar kamid oo xoogaa adigu haziima ruuxiya ku dhacday ilaahay ha soo kiciye ayay waxay gaaladii u tageen marka waxay yidhahdeen gaaladii bal xoogaa gaaladii waxay yidhahen war dagaalka nagadaa usha aan dhexda ka qabano insaaniya naga dhexayse bal xoogaa insaaniya nagama dhexayse yidhi laba masala idinkaa la ydinka rabaa yidhi nimanka jihaadaya aayadaha qur-aanka oo qur-aanka ku yaala ayay fuliyow haayaan laba idinkaa marka la ydinka rabaa maadaama nimanka jihaadaya waa qaldan yihiin aada leedihiin qur-aankiina ay hirgeliyaan aayadii anaga akrino waqaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa inaad tidhaahiin qur-aankaa qalada maadaama nimankan waxay fuliyaan qur-aankiin qur-aankuma jira inaadna tidhaahiin iyo midda kale inaad tidhahiin nimankan qur-aankii maadaama yaraha qur-aankuna sax yahay waa sax inaad tidhaahiin labadiiba dhihi ma karaan marka markaasugu leeya en en xaytare iyo maaragtay leexleexad wax ka jira ma jira nimankaasaa runta sheegayan idinkuna filin waa aragtay lagasoo duubaan umaleya odagaaloo kirishtaanoo duubaay waxay yidhaheen nimankaasaa saxda u dhow nimanka dha usha dhexda laga qabto diinta si quman uguma socdaanay yihiin oo aananka noo soo dhow laakiin nimanka dhahaya qacda ha laga gelsho ilaa ay islaamka ka galaan amay jizye ka dhiibaan nimankaasaa diinta runka ilan waa akriyeen ma taas marka iyaduna waxay kamid tahay dee nimanka qur-aanka yidhi ha maqlina wa ya laa tasmacuu lihada lqur'aani walgaw fiihi lacallakum taqlibuuna soo ma waxaa ka mid a marka yani in nimankaasu ay yihiin sidaas ayib ilaahay maxuu naga rabaa marka garanay labada masalo masalada saddexaad muxuu ilaahay naga rabaa ilaahay waxuu naga rabaa inaanan marka noocaas oo kale horta ka dhigan inaan horta nacno kayr maqduubi calayhim soo ma inaan horta u caroon waxuu naga rabaa inaan aanan jeclaan oo u naga xarimay maxaa ilalah mxuu leya ya ayuha aladiina waateed waidaa ra'ayta aayadda maxay ahayd fi suurati اlancaam aayadda ku jirta waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fi xadiidin gayri waima yunsiyanaka shaydan soo mahayn iyo aayaddi kaleeto ahayd aayadii kale iyaduna waxay ahaaday oo ku jirtay ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda maxaa ku xiga waqad kafaruu bima jaakum min alxaq laa yanhaakum iyo aayadii kale ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aladiina اtakaduu diinakum huzu-an walaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum diintiina maxay ka dhigteen huzu-an walaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaari wliyaaa wاtaquu llaha in kuntum muminiin wahaakada wuxuun ilaahay noo diiday in aan la fadhiisano inaan jeclaano ilaahay noo diiday inaan tawali oon kalgacaysano ilaahay noo diiday laa tattakidu yahuuda wanasara imisaad aragteen ilaahay subxaana watacala waxaasuu naga dalba wuxuu leeyahy haddaadba in kuntum mu'miniin haddaadba dad alle ku xihantihiin dadkaasu in lala fadhiisto maaragtay waxay diidaysaa diintiina dhaawacaysa inaan loo tala doonan alam tara ilى اladina yزcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ilى اطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shaydan ilan waxaan lagu leeyahay sharciya dawliya waa daaquudkii matasha soo ma inaad u tala doonata ma qur-aanka waxay u nijaasiyaan waxaa kamid a hadda ayagu waxay soo wataan daaquudkoodii iyo hawadoodii ay rabaan inay meesha la yimaadaan qur-aankaanoo yaalna keeni ma karaan oo waa baduuqa fa yadmaquhu waay marka qabyo qoraalka dastuurka aa la rabaa in maaragtay abal meesha looga saaraya dad ayagu barnaamijkaas haddee dadka kow dhibka ku hayana annagaa kamida waatan horuu sheegay oo hadda ninka culuum lqur'an culuum ulxadiid yaqaan aqoon-yahan uma naqaano soo maha waa wadaad allihii alle ah alle halle wuxuu og yahay mal allihiisa allah inaa lilahi wa inaa ilaihi rajiun haddii allihiisu allah yana wax ogaaday ihid maxay ta waxay yidhaa kii kaloo gaaladii soo bartay ee qawaaniinteedii haw- ahwaa ulbasharkeeda soo bartana waxaa la leeyahay aqoon-yahan waay ha heer sara waay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun haddaad rabto marka inaad caafimaado عlyكم بسuنتي وسuنة الkhلفاء الراشhدين المهدiيiن cbdوا عaليها بالنواجد إyاكم ومحdثاaت الأمور iن شhاء الlahu taعalى taasna waa sidaa waxaan in shاء الlahu taعaalى ba yaعnي qaabka aan kusoo gebagabaynayo waktiga gebagabaabay a dhamaaday qur'aanka ilaahay subحaanaه wa taعaalى ayaa kafaalo qaaday oo ilaaliyey إna naحnu نزلna ذiكرة وإna lahu لxaaفiظuun waxba yeeli ma karaan si kastoy u sameeyaan waxay yeeli karaan mar annagaa marka ilaahay nagu imtixaana dadkii marka ilaahay qur-aanka ku xifdi lahay oo ka aargoosa lahay dadkaas inaa naqalaal raba waad ogsoontihiin adoogi nabiga calayhi salaatu salaam caayey kacb ibnu ashraf soo mahay moxamed ibnu maslama radia allahu canhu iyo raggiisii say u ikhtiyaaleen yah waxaad ogtay sameeyeen markaasaa gurigiis in loogu taga waxaad ogtaa lagu sameey hadda waxaa la rabaa guryahooda in loogu tago rag badanaa diyaaru ah inay meeshay joogaan ugu tagaan in sha allahu tacaala marka waxaa la rabaa inaan noqono dadkaas ama dadka u kaalmaynayo labada waxaanayna isku noqon inaad jihaadkaas iyo barnaamijkiisa jihaadka waxaa qaybkaa dadka in wax loo sheega qaybkaa soo ma iyo qitaalkii oo qofkii kitaabka diida baahasha lagala kor tago ma garat dii ilaahay iyagoo uga fara xagga cirka iyo ay haystaan arrinkana wax dhan loo cajiina han iska cajiinayna markaasaa meeshooda buska looga kiciha ma garat baabuurkaa lala raaca gurigaa lala gelaa xaafadaha loogu aasaa ayaga marka ninba meela ilaahay uga furaa moogta maxaa yal adigu wax weymaysa ma stadactum aa la rabaa moogta waa ciddu lahum ma stadactum min quwa wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwa marka qur-aanka allah ilaaliyo waxba yeeli ma karaan lakiin aninka alla nagu imtixaana walow yashaau allahu lantasala minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd in sha allahu tacaala dadka labadaas ayaa mid la rabaa amba ninkii ku dhifaya noqo ama ninkii u kaalmayhaya noqo haisku naqanin mid oo oo maaragtaya kale diintaana idaa guulaysaysa walaleya maalkooda iyana ha ku kadsoomin gaaladan laa laa waatayaada falaa yaqrurka taqalubuhum fi lbilaad laa yagurannaka taqalub aladiina kafaruu fi lbilaad falaa tucjibka amwaaluhum waawlaaduhum nasriga ilaahay waxa uu ballan qaaday muslimiinta nasrigana waa dhow yahay in sha allahu tacaala oo gaal hadda weligii boqol sano wax ku dhow ma usan maqlin nacamaana wax kalema hadda leela soo lama dhihin maya markaa maya saadila waa ku dhaha ma noolaahayso waa noolaha kuwana waa nool yihiino waaba kan hadda waa joognaa ayagoona neceb kuwii kaleetana litakuna kalimat llahi alculyaa waxay u dagaalaho la dilay ayaguna noloshaa nolol ka qiimo badan ay jiraan walaa taxsibana aladiina qutiluu fi sabiili amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun nolol kalena gadaalow ku reebo hebel oo kala naqaa la leeyahay ha hebel sida usaama oo kale raxima llahu tacaala wuxuu ka tegay adduunyadii dhaldhalaalkii oo xoolahoodii kuma kadsoomin asoo halgamaaya ayaa haddaba la dila soo ma fuztu warabbi lkacba noocaasaa la yidhaha guusha allahu akbar in marka waxaana laga rabaa aan noqono wacdigaas iyo ballanqaadka alle insha allahu tacala inaan ku kalsoono inahaasaan haddaba ka leenahay kolley waxaa waaye in uun bal jalsada iyo bal isbaraarujinta iyo bal xoogaa lees xooga lees jaleereeya waa waxa ile ummaddu khayr waa haysata oo waxa gaala ka qayla siiyey waa khayr ummadda ku jira waxaan marka idin dardaarma in sha allahu tacaala yaa naha anagu muslimiin yaanu u magacaabay allah huwa samaakum lmuslimiin islaamka xaggeen ka fiirsanaynaa kitaabka iyo sunnada fahmiga iyo yaan uga dayanaynaa saxaabadii maa ana calayhi alyawma wa asxaabii halbeego halkaas waayo waxaan ama suufiye lagu leey ama salafiye lagu leey ama ikhwaan lagu leeya kulli waa madaarisi halbeegu maa ana calayhi wa asxaabii waayo nin kastoo shiikaaga kasoo akriso shiikaagu magefo maaha inta dhallow ku saxanya kasoo qaado inta kalena khayr allah si alla soo nushara u duceey culummadane in sha allahu tacaala waa inaan miisaanka islaamka saarno oo macnaha saan u saaraynaa qofka waxa uu ku fiican yahana ka qaado wuxuuna ku fiicnayn adigu cidi kaloo ku fiican ka qaado imaam malik muxuu yuri raxima llahu tacala kullu yu'khad min kalaamihi wayutrak ilaa saaxiba hada alqabr waxa aan gefin waa nabiga alayhi salatu slam culamada inteeda kale wixii ijmaac ka sokeeya maxay yihiin yusiib wa yukti halbeeguna halkaas waay waa ku celiyaha insha allahu tacala xoogaa waxaad moodaa ayaanta magacaan badana noo badano wixii waxaa le magac laba war anigu muslimaana oo gaalo iska dhicea maya maya magac kuma filnee magaca waxaa la rabaa oo liiska ku gala huwa sabakum muslimiina i gelaysa waxaad sheegayso waxaa lagu leeyahay ma dhinac way ka fiican taho maala almuhaajiriin walansaar oo kale soo maarka almuhaajiriin walansaar maxaa u ahay halbeegu maxuu u ahay muslimiin sidaasaa la rabaa marka insha allahu tacala ama islaamnimada waxaa lagu sa xagga mafaahinta maa ana calayhi alyawma wa asxaabii waa halbeega halkaas kanaa hela e kanaa hebela kanaa wax ku waxbay ku wareeg nin walba meeluu ku fiican yahay meeshiisa ka qaado cabdullahi bn ninka la leejiha shahiid cabdullahi bn caza cabdullahi cazaam raxima llahu tacala waxaa laga wariyaa hadal ahaa ta'ahartu bibni taymiyata caqiidata wabni اlqayimi ruuxan wاnawawiyi fiqhan wasayid qudbi fikran waa gurgurubsadee mogta nimo meeluu ku cayntaa soo ma abu bakr iyo cumar radia allahu canhuma hadba meel kuma fiicnayno wax ka dhexeena way jireen wahaakada marka in sha allahu tacala culimmada ninba mawkuroy aan ka qaadano in sha allahu tacaala yaana la dhihin sheikh macsuuma ilan adigu ma qabtid mawha ama hal mujaahid ha ahaado ama hal kale ha ahaado kulligood yusiib wa yakti wa yutrak marka in sha allahu tacala intaasaan kusoo gebagabayha gaalada allaha jibiyo muslimkana allaha qawiyeeyo xoogna waxa ugu horeeya kitaabka gaaladii maxay yihiin mataqaanin waxau ihi maaragtay hadalkaas yaraan rabaa inaan ku daro qur-aanka maxaa loo jeexjeexa maxaa loo dila faransa qisadii ka dhacday wuxuu ihi maada nasnac ida kana alqur'aanu aqwa min faransa macnaha qiso dheer ay ahayd laakin waxaa kaloo yidhahdeen lan nantasira cala almuslimiina maadaama alqur'aanu fiihim wayatakalamuuna bilugati alcarabiy luga alcarabiya lafteeda waa muhim marka baaraka allahu fikum insha allahu tacala intaasaan kusoo gabagabayaha wajazakum allah khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu